guddiga ayaa sheegay in labada xisbi iyo ururka la ganaaxay ay sameeyeen ololayaal doorasho iyo isu soo baxyo siyaasadeed iyadoo aan la gaarin wakhtigii loo fasaxay ama maalinta loo muddeeyey gudoomiyaha guddiga anshaxa iyo xalinta khilaafaadka doorashooyinka somalilan aadan xuseen maxumed ayaana saxaafadda u faahfaahiyey ganaaxa xisbiyada iyo waxyaabihii ay u cuskadeen markaannu aragnay habdhaqanka iyo anshaxa xisbiyada iyo ururada xeer lambar siro two iyo xeerka guud ee doorashooyinka xeer lambar ninty one markaannu aragnay in xisbiyada waddani iyo kulmiye iyo ururka kah ay qaadan waayeen digniinihii iyo habraacyadii doorashooyinka ee ololaha loo asteeyey markaannu aragnay in xisbiga kulmiye uu sii watay ololihiisa doorashooyinka maalmo iyo habeenno aannu u lahayn ololaha doorashooyinka sidoo kale xisbiga waddani si la mida wuxuu sii watay ololihiisa gobollada iyo degmooyinka dalka maalmo iyo habeenno aannu lahayn ololaha doorashooyinka isla markaana wuxuu qabsaday xaflado iyo shirar ay ku qabsanayaan hudheellada kaas oo ka baxsan wakhtiyadii iyo maalmihii loo asteeyey urur siyaasadeedka ka ah waxa uu ku gafay habraaca loo qorsheeyey wakhtiga ololaha bilow iyo dhammaadba urur siyaasadeedka ka ah waxa uu bilaabay ololihiisa diyaargarowga shantii galabnimo iyadoo loo asteeyey inuu bilaabo siddeedda habeennimo waxa kale oo ay baalmareen wakhtiga loogu talagalay inay dhammaystiraan diyaargarowga iyo goobaha ay ku diyaargaroobayaan iyaga oo wata gaadiidkoodii iyo samecado waaweyn ay mareen dhammaanba shaariciyada waaweyn ee magaalooyinka waaweyn guddiga ayaa xisbiga kulmiya ku riday ganax lacageed oo dhan boqol milyan oo shilinka somalilan ah halka xisbiga waddani iyo ururka kahna uu ku riday min konton milyan sida uu sheegay aadan xuseen haddaba guddiga anshaxa xallinta khilaafaadka iyo kormeerka doorashooyinka qaranka waxay go'aamiyeen gannaxyadan hoos ku qoran xisbiga kulmiye waxay ku ridnay gannax dhan boqol milyan oo shilinka somalilan ururka ee xisbiga waddani waxay ku riday gannax dhan konton milyan oo shilin somalilan ururka kaah waxaan ku ridnay ganaax dhan konton milyan oo shilin somalilan sidaa daraaddeed guddidu waxay faraysaa in aad ganaaxaas ku bixisaan muddo saddex cisho gudahooda gudoomiyaha guddiga anshaxa aadan xuseen maxamed oo intaas kadib anqadka telefoonka ee magaalada hargeysa kula xiriiray ayaa waxaan weydiiyey sida xisbiyada ay uga jawaabeen ganaxyada ay ku rideen ilaa hadda de wax diidmaah oo iyaga toosoo nooga yimi ma hayno hal urur oo ururka ka aha ayaa isagu wuxuu yidhi ambiil baan ka qaadanaya isagu markaa warqad buu noo keenay uu ku uu ambiilka ugu qaadanaya maxkamadda sare at the same time waxaanu aragnay isagoo haddana la leeyahay commishinka doorashooyinka qaranka ayay u tegeen oo way joojiyeen ambiilkii ay maxkamadda u qaadanayeen laakiin labada kale ilaa hadda wax jawaaboo diidmaa kuma hayno marka taa macnaheed waxa weeyaan wixii lagu xukumay way qaateen way aqbaleen wey waa gartay marka dabcan doorashadii waa soo dhowdahay ganaax ayaad soo saarteen lacaga ah iyo waxyaabo kale marka waxyaabaha keenaya ganaaxaas inaad ku ridaan oo ilaa iyo hadda ay xisbiyada ka falceliyeen ama idinkala hadleen ma jira
waxyaalaha ganaaxa keenaya waxaa kow ka ah dee xeer bay saxeexeen oo la idhaha xeerka abdhaqanka anshaxa doorashooyinka marka code of condacga de wixii xadgudubka ah qodobadii ay saxeexeen ee ay jebiyeen ayaa sabab u ah in lagu ganaaxo marka qaar ka midana way galeen warsaxaafadeedka yagaana iyagoo dee tafadiran ka heli doontaa oo yaalla dee bejka yaga marka kuwa markay galeen ayaa sababtu ay noqotay in jawaabtoodii lagu garaaxo ficilka ay galeen
marka ma jirtaa marka xisbiyadaasi kulmiya iyo waddani in lacagihii aad ku ganaaxdeen ay bixiyeen ama ama guddiga ay sidaas sida aad sheegtay kolley inay idinla qaateen waa garteen lacagtii ma la bixiye
xisbiga labada xisbiya kulmiye iyo waddaniyo keliya maaha intaanu garaaxnay waa ka badan yihin dhammaantoodna way iska shubeen lacagtaas sidii warqadda ku qorayd ee ahayd inay saddex cisho gudahood lacagta iskaga bixiyaan na way mareen accountka commishinka doorashooyinku ku leeyahay bangiga dhexe ayay si toosa lacagtaa ugu shubeen hawshaasina saasay ku dhamaatay wixii hore tan imika cusubna de weli may gaadhin waktigii saddexdii cisho gudahoodii marka iyadana waa laga sugayaa inay sidii kuwii hore ay u mareen ay u maraan ugu dambeyntii ee hadda jawiga iyo qaabka doorashada ama ololayaasha ay ku socdaan ee somalilan hadda waa sidee sidii ugu wacnayd iyo waddadaanu isleenahay waddadii ugu wacnayd ee wax u socon lahaayeenba wax u socdaan de waa doorasho qaran dhan oo kolley dhacdhaciyo dee lama waayayo laakiin ilaa hadda wax dee laga wiigo ama laga calool xumaado oo saa u weyn oo dhacay ma jiraan si aad u wacan bay u socdaa ololayaasha doorashada ee somalilan oo ay samaynayaan xisbiyada iyo ururada siyaasadeed ayaa maalmahan si aad ah uga socda gobollada somalilan iyadoo guddiga doorashada ay maalmo kale gooni gooni ah u qabteen xisbiyada iyo ururada